waxay ku nool yihiin qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku nool hadda waddamadan aan idiin sheegi doono yemen leh deris dhow iyo deris fogba waa intay soomaalida u qaxda marka annagu hadda barnaamijkii aniga hadda lii magacaabay waxay ahayd markii dowladda senya ay ku dhawaaqday aniga waxaan sameeyey socdaal aada u dheer waxaan tegay yemen iyo ethoobiya iyo jabuuti iyo kenya iyo uganda intaba waxaan la kulmay soomaalida ku nool waddamadaas oo qaxootiga ku ah yemen waddan nabad ka jirta ma aha soomaalida yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin ethoobiya iyo kenya iyo jabuuti waxay u badan yihiin xara qaxooti suurtagalna ma aha dad shacab ah oo soddon sano xara qaxooti lagu haya qaxooti noolal soddon sano laguma noolaan kara akhris tacliinta way ku yar tahay raashiinkana wuu ku yaryahay mustaqbal iyo noolal dambena way ku yartahay isla markaa markaa waxaan go'aansaday anigu intaan ku soo wareego markaan darisno arrinta inaan ka weynayna wax kenya ay ku saabsantahy oo keli ah waxaa dhibaatada qaxootiga soomaali haysta kuwa kenya ku nool keli maaha kuwa yeman ku nool madfaca ku dhacay kuwa kenya ku nool iyo jabuuti ku nool iyo iyo ku nool ethoobiya waxaa waaya suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan kuwa madfaca ku dhacaya oo nolol haysanin xabadna ay ku socoto dowlad soomaaliyeed iyo nidaam soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toosa u waajahana uusan jirin arrimihii hadda aan u howlgalnay aheyd waxaan ku guulaysanay inaan hakinna qaxooti si qasab lagu rara waxaan rabnaa qaxootiga kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku raraysa ma leh waqtigii ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan su-aasha aan isweydiinayna marka waxaa weeyaan meesha lagu noqonaya siday tahay xaaladeeda soomaaliya markaa barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxootiya ku socotaa laakiin dib u dhiska soomaaliya inay qeyb weyn ka qaadato